bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari haga dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugunsudaasan hamiin kasta markii laku reeba hamiinnimada jimaada ee sabtaga hagalaasa oonimo sabtoo iyo axada hoydayta taariikhdana ka beeganta siyeedka bilo lamaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada weliba ku mid aha wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadali imtixaanaadka sana dugsiyeedka labada kun iyo labaatanka ee iskuulaadka dugsiyada sara barnaamijkiihasin ku gudbii doona saasaata weliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalanagada xogayaha dowladda hoose ee degmada marka oo ku hadali daawooyinka wakhtishodhii ee islakaga farmasiyaalka qaar ee magaaladaasi timarka barnaamijkiihasin ku gudbii doono saasaata weliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada baarlamaanka minka kor ee dowladda federaalk soomaaliya oo geega meelmariyey sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya oo muddo horyaaray baarlamaankaasiiti barnaamijkiia ku dhugunsudi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gelinkii dambe geega umbahi magaalada cabdis ababa dalkaasiti etoobiya ujeeddada safarka madaweynega may hay barnaamijkiia kula dareeri doontaan hoo ilaahay karaalnagad anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya barnaamijkaasiin saarintan isiin kula dareersiyahay dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysadaay wadaagkii maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa mar kali mar lamaata ku dhawaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan faylan mar kaleeta khiyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan toddobaadkii lahadhaafi markii wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha walbarashada dowlad goboleedyada soomaaliya iyo shir lama maalmood een ka dareeri magaalada muqdisho kaasoo laha ka saari warmurtiyeed iyo ku midooben dhammaan wasaarada walbarashada dowlad goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya welina wasiir ku-xigeenkuusu ku warbiyey shirkii ha ka dhammaaday magaalada muqdisho ilin ku hadalaya imtixaanaadka sana dugsiyeedka labada kun iyo labaatanka iyo walyaabihiinka eedinaya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
markii aanu ku warbiyey shirkii maalin dhaweedka dhiyaaye oo laqasho saxiixdii agreement idinka dambooye wasaaradaha waxbarashada oo hubun ku eh wasaaradda federaalka dowladda federaalka hubun ku eh wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed anagoo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada aan matalaay mayna ku saabsanahay barnaamijkaasi si guud ahaan may leeraay imtixaanaadkii oo qaranka laga ankuwiinaysi arrimoo laku hadalaay may kaloo meeliyaalay laku hadalaay school supervisionkii oo mudooyinka damboyti maamul goboleedyada oo dhan laku fadaay oo daraad t b tgi dartiya lambaaji inay diblanqobada laku hadalaay lamadaas qodobaan ka weynayan imtixaanaadka runtii waqtigii hore may balaqawdo jiray may oo labaatan je ilaa may tumindhe inta indhe xoogto laqawdo jiray laakiin sanadkan wal hada deji sababo jaran dartiya maadaama oo sanadkan la qawdo doona ama maamul goboleedyada iyo suubyahayaan may leeraay imtixaankii eedadka ama siyaadadka la suubyahaya dugsi hoose dugsi dhexe imtixaanaadkaas oo la qabado doona juun juun tumunjo la qabado doona marka maadaama juun tumunjo imtixaankaasay diblandheki oo may leeraay la qabadow ramadaan qarnaha galaasa iyo may ballan dooraday ini abriil labaatan shantiya la qabada imtixaankii centralisekaahay ama exaamkii oo dugsi sare oo la qabado la hada dejiye marka doodo badan dartiye oo maamul goboleedyada qaar ku doodeen leeyiin may leeraay waqtidaas fursada jirta mal labada kor may leeraay dibalandiko meejeerjeerjoy marka wasaaradda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar mayba ka doodeen inay may leeraay lahadadejiyo waxyaabaha sababo koo kueta inay imtixaanka saxitaankeena waqti qaado doonta deeqo waxbarasho markii la heloona may leeraay fursadan in helaan iniyo ku qayb galaan jaamacadooda iyo banaanka ahayn iniyo waqti galaan marka saas dartiya may leerahay ardayga soomaaliyeed haddii isku guulaysado inuusa deeqaas waxbarasho hela natiijada imtixaankana habata marka inuusa may leerahay ku dheeri karo jaamacadoogaasay marka taasa sheenti mayna lasla kasay inay imtixaanaadka yihiin imtixaanaad oo indhaxooya dhammaan maamul goboleedyada may leerahay injaro doogna walla erow dalladoogi leero imtixaano gaarayo qaadan doonaan injaro doona marka imtixaanaadkaas may baa lahaka xusay ini ummadda soomaaliyeed ama ardayga soomaaliyeed usamay leeraayi lam imtixaan lagu qaado jari injaro doona lam imtixaan oo la qaado hal imtixaan la qaado doona oo si guude ardaygii imtixaan kala gala bilaash waay maagaan gali imtixaan oo may leeraayi la qiimay doona mee imtixaan oo usamay leeraayi oo wal natiijea ka helo doona mee marka imtixaanka keliya oo la qiimay doona oo shahaadana ka helo doona may nagaday imtixaanka dawladda qaadaso nagade marka may baan ta may leedahay aan u kufaa'idaysado aan ka baaqay dhammaan iskuulaadka oo dallado oo muddada ha shaqeeyan marka hore ang mahadnage dadaalka badanoo yo ha muujiyan iyo oo dawladna an jarne wasaaradna an jarne may leedahay yo ha shaqeeyan walaayo dadaalkiyo ha muujiyan may leedahay ma inkirtinini dad badan wal haka barada ani koo kue marka may leedaa fursadii oo isin ha muujidan may leedahay iidanka ma asintin oo dadka siidan ciidanka ma asintin may ku faa'idaysadaane marka lanaa dawladda hadda jarto ku faa'idaysadaana wasaaradda waxbarasho jarta muddadii governight oo wasaaradda jartay dadaalkii hasuubidi may leedahay may ku mid imtixaanaadka inay centralized la kuweela marka runtii imtixaanaadkii walaaka guulaysidii mooyuuganka dambooykii dalad dhiyaayahay may la faday marka inay injaro doono imtixaan dambe oo dallad qaadas injaro doono marka iskuulaadka dallada hooseeda may lenaa ciyaalkana ay waqti lagugu dhuminay ciyaalkana may lenaa la goynay inay imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada kula shaqeeyaan hadhowaayana boqolkiiba boqol inay may lenaay arday waalidka iyo ardayda dhammaan may baan sheegane haddii aad isertay imtixaan oo dalladii iyo kuqiib kale aad isirta waktila kooklume sida ka dhiidi ardayda puntland ka dhiidi inaad nagat unoon raalamka nagadaan marka may codsadaana waalidka iyo maamul maamulayaasha iskuulaadka may ka codsadaana iniyo may leedahay dheg nuglaadan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed dheg nuglaadan wasaaradda may badiyaarata iniyo may leedahay may leedahay imtixaanaadkaasi wal badan oo may leedahay kulamo badan kula suubida dhammaan waalidiinta iyo dhammaan iskuulaadka yaalla fadheeda doonta mar dhowna aan weeri doono haddii ilaahay yara dhammaan maamulayaasha marka may codsadaana mar lamaad mar saddexaad inay may leedahay imtixaankaasi lan diyaar garoobo
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo ay illaha ku burqadaayaan asliyay inshaga kortay isgaarsiintan horeyte adigona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eed kaa dheegu waay i hawada cariiri ee ogaa hooliyema ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid aan hakadaana haddana aan walbalee idaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin shashal duban usbugoy han kulisho has daba roogan ho'ada barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsaman shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee koy baroy hana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhegreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahin intaas dheer kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsida aytana khiyaaraya gudoomiyii hore ee degmada marka waana haddee xoghayaha dowladda hoose ee degmada marka mudane maxamuud cusmaan yariisow iyo weliba eedin ku hadalay daawooyin dhiyan ouse sheegay inuu lakagadahay farmasiyaalka qaar ee kiyaalan degmadaasi te marko kasaatoona sheegay in amariyoha ku saareen maamulka degmada daawooyinkaasi tohoy waqtisho dhammaadi oo weli lakagadahay farmasiyaalka magaalada marka hadda alxamdulilah waa la dayactiray dayactirkaas waxaa lagu mahadinayaa nabadgelyada madaxweynaha maanta koonfur galbeed ka mas-uulka lafta gareen iyo abaalka iyo juhdiga geliyey shacabka degmada marka abaalkiisana ma iloobi doonaan haddii ilaahas yidhaahdo shacabka dhanna waa u heelan yihiin oo garabkiisa inay noqdaan annaga ka mas-uul yahaan waan rajaynaynaa lafta gareen gobolka shabeellada hoose waxyaalihii ka jiray horta alxamdulilah waxqabadkiisa lagu nastay lagu neefsaday hooyooyin badan ayaa dhibaataysnaa caruur badan ayaa dhibaataysnaa waxbarashadii dhana xirxirneed hadda maamulkii soo dhisay midnimada ay ku shaqeeyaan oo magaaladan weli diiftii hadda ay ka kabanayso haddana alxamdulilah marka maamulkan lasoo dhisay koonfur galbeed maamulaa ka horreeyeen waxqabadkooda ma aan arag laakiin hadda xilliga la joogo lafta gareen iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa ayaa ku mahadsan guushan degmada marka la gaaray horta haddaad ogtahay markii sharuudaha iyo sharciga la raaco dowladda hoose waa hay-adda ugu weyn degmada waa waa shaqada ugu badan ee degmada sida wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ayay u shaqaysaa waxay halka dawlad dhisan ee wasaaradda arrimaha gudaha kaalinta ay kaga jirto ay maamulkana dawladda hoose kaga jirtaa kaga jirtaa si fiican marka wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ay matashaa waxqabadka ay qabato waxaa ka mid ah faydhoor isbasiini maxaa kuu sheegaa dhulbixin cashuuraha bilicda magaalada wadooyinka mar kasto waa hay-adda maamulka shaqada dhan waxay ka socotaa dawladda hoose aad iyo aad marka waxqabadkeeda iyo kartideeda inay magaaladan ka beriyaasha oo kale waa inay dawladda hoose ay la xiriiraan marka hadda waxaa jira kabaniyaal badan oo iska yimaada magaalada fasax guddoomiyaha siiyey aan weli ka diiwaan gashanayn dawladda hoose marka dadkaas waxaad leedahay ee, xaruntii dawladda hoose ha soo maraan ha cid alle ciddii kabaniyaasha shirkadaha een, eh, waxaa qabadka cid alle ciddii macnaa wax inay qabato degmada rabta waa inay isoo diiwaangelisaa een, dawladda hoose waana shuruud oo laga maarmeen dawladda hoose waxqabadkeeda een, waxay ka mid tahay eedhikaarada waxay ka mid tahay shatooyinka een, kabaniyaasha la siiyo een, warqadda dhalashada adiga ardayda sida jaamacadaha kuwa dhigta amniga ee macnaha haddaan mar een, warqad dhalasho is haysan ninka jaamacadaha dhigta een, marka meel iska yimid meel kale aan ogeen iska diiwaan gashaneen dawladda hoose een, caqabadeeda ay leedahay marka een, waxyaalahaas dhan waxaa ka wakiil ah een, dawladda hoose dawladda hoose shaqada ugu badan ee degmada inay qabato dhinaca nadaafadda een, dawladda hoose aa laga rabaa isbisiin oo kale een, waxaa la rabaa een, ardayda een, diiwaangelisteeda ama warqadda dhalasha iyo sugnaan in la siiyo kuwa jaamacadaha dhigta hadda jaamacadaha jiraan een, ka yima oo ka furan degmada marka een, jaamacadahii dadkooda waxay ka yimaadaan khamiis iyo jimca dhoobeydii oo kale een, meel badan oo shabaabka ay kaasto ayay ka yimaadaan intana kama diiwaan ninkana warqad dhalashiisa een, ma een, ma goosan marka degmada een, daraas waxaan wacnay macalimiinta iskoolaadka kuwa jaamacadaha waxaan u sheegnay inay ardayda warqad dhalasho goostaan si bishaan labadeeda een, kuwa jaamacadaha dhigtana inay warqad degdeg oo dhalasho iyo sugnaan ay ugu qaataan dawladda hoose- hoose ay rabaan Een, dhibaatooyinka een, dhinaca caafimaadka markaan kuu sheego een, waxaa jiraan arday badan een, caafimaadka wax uu bartay oo degmada een, degan een, gabdho iyo wiilalba marka isbitaalka ugu weyn ee gobolka shabeellada hoose degmada markaas ku yaallaa waad aragteen waa la dayaxtiray ee, kabani aa dayax- een, gu- een, nimana oo jaaliyad ah oo deegaanka oo deegaanka u dhashay ayaa dayactiray sida beerta nabadoo kale een, walaalaha marka cadeey ayaa dayactiray kheyr allah siiyo dalnikiisa dhista waa ugu faraxsanahay waan taageeranaa wixii dhimana inay dhammaystiraan Een, dhinaca caafimaadka markaan kaga hadlo een, takhaatiir een, oo hadda maanta xamar jooga oo magaaladan eh, wax u bartay kuwa qaliin ha aado een, caafimaad nooc walba ha aadaano ayagana waxay ka taagan yihiin magaalada een, muqdisho ayagoo duruuf iyo deegaanka u dhashay ayaa xagga jooga ayaa xagga jooga oo takhaatiir aqoon baratay caafimaad barteen gabdha leh wiilal leh marka ardaydaasi een, waxaan leeyahay ayagana inay shacabkooda u shaqeeyaan ay wax u barteen ay yimaadaan maamulkina ay isgarab qabto oo ay ka caawiyaan dhinacay u baahan yihiin isbitaalka een, caqabada badanaa ka jiray caqabadihii badan ka jiray een, waa la xaliyey wixii kalena ay kulleybo een waa la xalin doonaa daaweyn een waa iska yaalaan oo hay-ad badanaa keeneen ayub n g o ayaa la wareegtay isbitaalka kulleyb waxay ka bid- oo aniga een shaqadeeda aniga hoos yimaada een waxaa jira raashin badan oo dhacay oo magaalada la soo geliyo waxaa jira daawooyin badan oo dhacay magaalada farmashiyooyinka yaala een waxaa kaloo jira een xoolo oo la- xayiis ah oo maanta Caafimaadkooda.
caafimaadkooda aad iyo aad isu liito oo la iskaga qala magaalada marka taas waa ugu digaynaa een eh, goordhowna haddii ilaahay tiraahdo een eh, farmashiyooyinka baqaarada kuwa xoolaha qala kulleyba haddii ilaahay tiraahdo een waxyaalaha ay samaynayaan baaritaan farmashiyi walbo daawada taalo waa kormeeri doonaa daawadii dhacdana kulley wixii maamulka ilaaha lagu qaadi doonaa oo shacabkaas macnaa curyaaminayo raashinka oo kale sida bariiska burka caanaha een waxyaalo badan oo dhacay oo aan ognahay aan haddana een liiskooda noola soo gudbiyey waa jiraan een waxyaalahaasna haddii ilaahay tiraahdo goor dhow een bishaan labada een shan iyo tobanka een wixii ka dambeeyo waxaa laga hor- dowladda hoose ay ka howlgeli doontaa een raashinka dhacay daawooyinka dhacay xoolaha laciifka ah oo aan caafimaadkooda fiicnayn oo la qalaayo ciddii lagu arkana kolleybu waxay la kulmi doontaa een een xerig iyo ganaax waxaa la rabaa shacabka in la badbaadiyo maxaa lagu badbaadin karaa raashin nadiif ah oo een taydiisa ay fiican tahay in ganacsatada ay soo ga- ay soo gataan een far- kuwa farmashiyadahan waxaa ku codsanayna ayagana daawooyin tayo tayo leh een inay keenaan laakiin daawooyin dhacay si raqiis ah ay ku soo qaadanayaan dantooda iyo- dantooda inay fiirin oo raqiiskaas hadday fiiriyaan een shacabkana waxay u noqonaysaa een caafimaad darro ee daawadaas ayagana faa'iidada ay jirnayeen waxa u dambay doonta inay ku khasaaraan maxaa jira dheh mar hadday dawladda hoose baaritaan gasho lacagtiisa dhumaysa daawadaasna waa gubayna haddii ilaahay tiraahdo raashinka dhacay oo kale een sida bariiska burka ee ayagana dadaa ku maqan oo dawladda hoose la shaqeeyo marka la ogaado baqaar walbo oo magaalada ku yaala waxaan ognahay baqaaro badan oo dukaanka ahayn oo guriga kale la kireystay oo raashin laga soo bixiyo Een, marka raashinka dhacay een, ganacsatada degmada marka waxaan ugu digaynaa inay iska ilaaliyaan shan iyo tobanka bisha een, kadib waxaa laga howlgeli doonaa daawooyinka dhacay raashinka dhacay iyo xoolaha laciifka ah oo jiran oo la qalaayo haddii ilaahay tiraahdo waa tahay warbixintooda keliya ayaad haysaan keliya marka baaritaana ku samaynaysaan miya may baaritaankii hadda saan ayaga ganacsatada hadda saan hawsha waa socotaa Aad iyo aad.
baqaaro badan oo jaa kormeer si security ah ayaa loo ayaa loogu tegey farmashiyooyin badan een security ahaana loogu tegey marka waxaa dhiman in farmashiyada ninkiisa banaanka joogsa la yidhaahdo een daawooyinka inta soo dhig la yidhaahdo een nooc walba kaniin ahaado een cirbada ahaadaano sharoobooyin ha ahaadaano nooc walba yihiin lambarka iyo sanadkaas dhacay in xaqiiqada la kor joogsado baqaaradana ayagana waa ognahay een dad badana maanta eh, ka shaqeeya oo dawladda hoose sir ahaan ay u diratay daawooyin raashinka dhacay ayadana haddii ilaahay sidaa bur dhacayaa magaalada yaalla bariis dhacayaa yaalla baasta makarooni dhacdaa taalla baasta dhadheer dhacdaa taalla waxyaalahaas dhanne haddii ilaahay sidaada in bulshada laga badbaadiyo waa naga go-on tahay waana la samay doonaa haddii ilaahay sidaada Ah, waa tahay eh, carareen oo xamar ay galeen shabaab iyo dhibkaan ay ka carareen laakiin aniga ma naqan nin shacabkiisa ka dhexbaxa een mas-uuliyaddii ilaahay saaray intii karaankeyga ah inaan shacabkeyga aan difaaco een magaaladan waad ogtahay kalabar aniga mas-uulka ahaa kalabarna shabaab ay joogtay aad iyo aad.
een mar badan ayay isoo weerareen oo iga saaraan magaalada laakiin waxaan haystay ciidan een oo dowladda een federaaliga ka mid ah oo military ah oo ururka socdaal la yidhaahdo oo xilligaas oo magaalada xilligaas magaalada ila joogay oo boqol iyo ko- konton een adiga toddobaatan kale ay- oo rag ah ay joogeen konton camalna lambar konton ay joogeen oo ciidanka military ka mid ah laakiin inta joogtay inta ciidan yar laakiin waxaa garab aan ka helay shacabka oo ka soo horjeestay aan ka dhaadhiciyey shabaab inay nabadgeli rabin aad iyo aad.
Een, dhallinyaradii waxaan ka dhaadhiciyey in shabaab cadow soomaali ay tahay Aad iyo aad.
ay u tureenin hooyo aabe adeer eedo shacabkii waa ila qaateen waxaa isku burogaraameyey bulshada inaad kasbado Ayyo.
Een, bulshadina alxamdulilah degmada marka adin markhaataad ka tahay boqolkiiba siddeetan ama sagaashan waxay yidhaahdaan een, guddoomiyaha daacadda een, waxa- waa- waxaana kasbaday hadda waxaan ka- ka- kusoo gebagabaynayaa ciidanka afar iyo tobanka oktoobar markay imaanayeen ninka soo dhaweeyey oo sh- buufa uu hortegey shalambood uu tegey haddana marka markay soo gelaayeen aagaan jooga kusoo dhaweeyey qabashada magaalada hal yaroo al-shabaab ay ka haysteen ninka hogaaminayey oo afar iyo tobankii ciidamadii aan haystay isku biiriyey oo een, magaalada al-shabaab ka saaray ayaan ahaa kala barkii ay joogeen waxaa dhiirigelisay een, madaxweyne farmaajo een, iyo calaqeere ciidan ay soo direen een, ayaa magaalada il dhamaystiray alaanana haddana xogaaya dowladda hoose maadaama ay tahay waa arrima bulsho oo shacabka loo shaqeeyo Waa tahay marka- alaanana shacabkan inaan u shaqeeyo magaaladan nabadgelyadeeda een, maamul midaysan een, oo kala dambeeya een, inaan noqono oon dadka iyo dalka aan u shaqeyno cadowga yar yar oo jannaale ama sida jilib oo kale joogana een, barnaamijkeeda si loogu gudbo magaaladan intay jilib iyo marka een, laga- laga haysto dhaqaalaheeda ama ganacsigeeda ma kacayo jannaale iyo jilib waxaad leedahay magaalada dib u xireen u baahan tahay dib xoreen oo ah albaabada laga degan yahay cadowgii shabaabaa ka degan Aad iyo aad.
marka madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiradiisa inay arrintaas ooleeyaan een, dhinaca dowladda ay ka kaashtaan sidii jannaal loo qaban lahaa haddii mar jannaal la qabto magaaladan shacabkii een, waa isfuraysaa marka dhaqaalihii hadda waa horkaca beerihii afalmayaan hadda beerihii lama tegi karo een, shacabkii een, kii beer aado waa la afduunaa Een, inkastoo shacabka dhan ay rumaysan yihiin gobolkan waxaa lagu guulaystay horta shacabkeedaa kacay a- iska aan hortaagan shabaab ciidamada dowladdu way ku yaryihiin Een, garab waxay ka haystaan shacabka hadday culum ahaayeen hadday nabadoon ahayd hadday hooy ahayd hadday caruur ahayd macnaha xoolahoodaan soo dhacay intay soo galeen marka een, waan laga guulaysan doonaa aniga degmada marka een, abaalkeeda een, is ammaanayo shacabka ka marqaata mar kastana waxaan ka taliyaa nabadda isdhexgalka bulshada dhalinyarta isku xirkooda isko- is- iskoobadii waxaa ka maqan een, farkeetooyinkii waxaa ka maqan een, baaw- mootooyin ama baawur ay qashinkaas lagu qaado marka een, mar horena waa sheegay mar labaadna waa sheegayaa Een, een, koonfur galbeed wasiirka een, arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa in magaaladan horumarkeeda ay ugu weyn tahay nadaafadda Aad iyo aad.
waxaan ka codsanaynaa marka inay si degdeg hadday hay-ad soo amri lahaayeen iyo haddii ayaga koonfur galbeed ahaan ay noo keeni lahayen Ay soo wargeliyaan.
ay soo wargeliyaan een, gaari gacmeedyo een, qashinka lagu qaado badiilo een, wax ali wixii nadaafad lagu samaynayo Aad iyo aad.
wasiirka arrimaha gudaha codsigaas marna waa ujeediyey haddana waa ujeedin doonaa magaaladan waa nabadgelyo laakiin een, wasiirka arrimaha gudaha een, oo maamulkan soo magacaabay waxaan ka codsanayaa dhinaca nadaafadan inaas magacaabayo kow in siminaar loo dhan yahay oo maamulka loo furo intaasna codsi waxaan ka rabaa oo wasiir aan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha inay labadaas arrin si degdeg waa u sheegay gabaratoorha gobolka waxaan u sheegay in siminaar maamulka loo furo Een, magaalada marka soo gala een, aad iyo aad ay u qashaysan tahay madaxweynena lafta galeen markaas yimid waa u sheegnay in baldoosyo iyo waxyaalahaas ay naga caawiyaan ceel jaal iyo marko asaga indhihiisa isku maray baawar isku maray madaxweynaha Een, in
saxaab digital Printing service.
san aaranti Sir go badan.
sifidio lankasawa Saansada dege.
saxaab digital printing service Yaana saasi la toowa.
san adiya lan aragaya War sugan ku sheegay.
isaan i daawacaad Saafe Lumbogi.
suubinay waa ha kulmay Saxaab digital.
printing service Hadda saflanka jaro.
sababtana ma etan Madbacad sal show.
saxaab digital printing service Faa'iidaha saa'id ee.
horumarnan saa magacaadiyo Allow sahal madbacadu.
shirkadda daawacaadda guud ee saxaab Show lama eh.
shirinlika geedow Shaarac tooyaalo.
bulshooda linka adeega yarow sanaaluhuba sanud yaraan suura daawacad lambogi surunka dhankaseedawa saanta jey shirkadda daabacaadda guud ee saxaab amaan yasahi saluugi beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacadda saxaabsiin qobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado habladoo iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhakaarada boonooyinka daawacadda buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyo koofiya iyo fanaanado suubyowka calamada daawacadda boorarka dhaganka sado geedo iyo hoolaa alaabta hidooyinka dhaganka saxaab digital printing service walayeeda qabadaa waa saddexda koobo korma ee saanta jey ha arag شركة طابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة saxaab digital printing service may bakiyaale dabaqa sartilan gordo
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo weli akhyaar ay la dareertaan xildhibaanada minka kore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba geega meel mariyanga sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaanad iyo weliba eedinka doodanga sharciga doorashooyinka oo muddadii lamadii toddobaad lahdhaafi horyaalay baarlamaanka minka kore ee dowladda federaalk soomaaliya kaasoo guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka baarlamaanka minka kore ee dowladda federaalk soomaaliya muddo hahaysid isla mar ahaantaasi tohin iyo walha ku bedelan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee baarlamaanka minka kore ee soomaaliya iyo weliban ku horeen xildhibaanadan sharaxay sharcigan doorashooyinka oo muddadii inkadamboyti iyo ha akhrisidaayen xildhibaanada baarlamaanka kureedna dooddheer ku dhiidi baarlamaanka aminka kore iyo weliba iyo isku wada rexinga in iyo ansaxnagada sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya heer federaal guddiga ku-meelgaarka ee kabaalandega hidasharceedka doorashooyinka qaranka ee golaha qabka sare wuxuu wuxuu hor keenay hidasharciyeedka golaha guud iyadoo golahu doodiisii koobaad ka yeeshay sagaal iyo labaatanki bishii koobaad laba kun iyo labaatanka halka doodiisii labaad uu golahu ka yeeshay kowda bishii labaad laba kun iyo labaatanka iyadoo senatarada si wax ku ool ah uga dhiibtay talooyin talooyin muhiim ah oo ku saabsan qodobada hidasharciyeedka labadii bishii labaad laba kun iyo labaatanka guddiga si uu uga baaraandego talooyinkii senatarada wuxuu yeeshay kulan uu ugu uga tashanayo arrinkaasi ugu dambeyntiina afartii bishii labaad laba kun iyo labaatanka gulubku wuxuu guddigu wuxuu soo gabagabeeyey dib u eegista talooyinkii senatarada iyo diyaarinta warbixintii arrinta saddexaad haddaba guddigu wuxuu halkan idinku soo gudbin doonaa qodobadii ay senatarada sharafta leh soo jeediyeen ee ku saabsan hinta sharciyaadka iyo go-aanadii guddiga ee la xiriiray tala soo jeedintaas senatarka ugu horeeya waa senatar ilyaas cali xasan talada uu soo jeeday waxau yidhi ayaa sheegay in hidasharciyaadkan uu yahay mid muhiim u ah in dalka si ay doorasho uga dhacdo sida- sidoo kale senatarka ayaa uga mid celiyay guddiga kasoo shaqaynta hidasharciyaadkan wuxuuna soo jeediyey in isla maanta lasoo gebagabeeyey dooda golaha kadibna la marsiiyo afrinta saddexaad oo cod loo qaado guddigu wuxuu uga mahad celinayaa senatarka soo jeedintaasi senatar cusmaan axmed macow senatarku wuxuu soo jeediyey qodobka labayo tobanaad faqradii saddexaad in oraahda meel kasta oo suurtaga ah in lagu bedelo dhammaan gobolada dalka intii suurtagal ah tala soo jeedintaas lama taxgelin sababtoo ah doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka oo idil waxa lagu xusay faqradiisa labaad oo isla qodobka dabcan oo suurtagal ah sidoo kale senatarku wuxuu soo jeediyey in isla qodobkan faqradiisa afraad oo oraahda dowlad goboleedka lagu bedelo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka tala soo jeedintaasi waa la qaatay guddiguna wuxuu oraahda wuxuu u dhigay sidaan dowladaha goboleedka ku bedelay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sidoo kale senatarku wuxuu soo jeediyey isla qodobkan in laga saaro faqradiisa shanaad tala soo jeedintaas lama taxgelin sababatoo ah faqradani waxay xiganaysaa qodobka sagaaliyo labaad ee dastuurka kumeel gaarka xarafkiisa c waxayna ka hadlaysaa isu dheelitirka matalaada bulsho ee kuraasta ee kama hadlayso qaybinta kuraasta faqradaas senataro badanaa ka hadlay waxaa guddigu uu ku fasiray maadaama qodobka toddobaad labaadee dastuurka a iyo b iyo c uu yahay c qayb ka mid ay tahay qodobka ka horreeya afraadna oo soo xiganayo isla qodobka toddobaatay labaad oo labadaasi qodob ka kooban waxa uu guddigu u arkaa in arrintaani ay ka hadlayso doorashada oo keliya ee aysan haba yaraatay xiriir lala haynin wax la yidhahdo qaybinta kuraasta afka taas marka inay cadaato inay qabaan faqradda sideedaad ee isla qodobkan go-aankaasna waxaan soo saarnay markii aan la tashanay guddiga hore ee ee- isagana ee soo diyaariyay hidasharceedkan aadka golaha shacabka faqradda sideedaad isla qodobkan senatarku wuxuu soo jeedayay in la kordhiyo tirada afar boqolkiiba lagana dhigo sideed boqolkiiba tala soo jeedintaas lama tixgelin sababtoo ah afar- afar boqolkiiba waa waa xaddi hoosaadka ku fiican matalaada xisbiyada ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya qodobka saddex tobanaad faqradii saddexaad senatarku wuxuu soo jeediyey in la kordhiyo muddada boqol iyo siddeetan maalmood lixda bil oo laga dhiga toddoba bil si loo ogaado taariikhda doorashadu in iyo in doorashadu ay dhici karto iyo in kale ugu dambeyn soddonka bisha shanaad tala soo jeedinka lama tixgelin guddigu wuxuu waxaa la qubanaatay in loo daayo in loo daayo muddada sida ku xusan fakhradani senator سعيد عبد حسين سنتر wuxuu soo jeediyay in qodobka tobanaad faqradiisa labaad in sidiisii hore loo daayo oo ay xisbiyadu u tartamaan dhammaan saddex boqol labaatan iyo sagaalka kursi ee labada aqal tala soo jeedinta lama tixi karin sababta ah guddigu wuxuu u arkay tala soo jeedinta guddiga inay tahay midda ugu habboon oo ah in xisbiyadu u tartamaan ugu yaraan boqolkiiba konton kuraasta labada aqal senatarku wuxuu soo jeediyey in qodobka kooiyo tobanaad faqradiisa afaraad lagu daro qaabka musharaxiintu uga tanaasulay ay uga bixi karo tartanka qaab hadal ah ama qoraal ah tala soo jeedinka lama tixgelin sababtoo ah guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka ayaa xeer nidaamyo kusoo saaraya saari doono sida ku cad qodobka konton iyo lixaad senatarka wuxuu soo jeediyey qodobka laba iyo tobanaad faqradiisa shanaad in guddigu faahfaahin ka bixiyo sababta oraahda dowlad goboleedyada loogu bedelay xisbiyada guddigu wuu sharxay sababtu waxa ay tahay waxaa tartamayo waa xisbiye laga doonayo in ay dhowraan isu dheelitirka matalaada bulshada ee ku sugan ee kuraasta aqalka sare sidaas ayuu guddigu ku sharaxay senatarku wuxuu sidoo kale soo jeediyey in la caddeeyo isla qodobkan fakradii sideedaad guddiguna wuu sharaxay xisbiye ka hoos ka hoos mara xaddi hoosaadka tirashooda afar boqolkiiba ama saddex saddex iyo toban xildhibaan ee labada gobol wuxuu limanaya wuxuu liminayaa inuu xisbi ahaan ku fadhiyo labada aqal senatarku wuxuu soo jeediyey in qodobka toddobiyo labaatanaad in lagu soo daro fakrad cusub oo toddobaad oo sheegaysa kadib dhaqangalka sharcigan muddada guddiga oo madax bannaan doorashooyinka qaranka uu ku bilaabayo shaqadiisu u diyaargarowga doorashooyinka islamarkaana uu golayaasha sharci dejinta horkeenaya doorashooyin doroska ugu horeeya tala soo jeedinta lama tixgelin sababtoo ah waxaa xeerinaya qodobka saddex tobanaad faqradiisa saddexaad senatarku wuxuu soo jeediyey qodobka sagaal iyo tobanaad faqradiisa koowaad in lagu daro ooleh jib ama memory haya xogta codbixiyaha kaas oo combyuterka lagu aqrin karo haddii loo baahdo si loo waafajiyo qodobka lix tobanaad faqradiisa afaraad tala soo jeedintaas lama tixgelin daruuri ma aha in la faahfaahiyo sababtoo ah sida ku xusan qodobka lix iyo tobanaad faqradiisa afraad qof kasta oo isku diiwaangelinaya codbixiyaha wuxuu mara wuxuu marayaa unique biometric identification asaga ayaa jibkiisa wata senatarku wuxuu soo jeediyey in qodobka lix iyo tobanaad faqradiisa afraad lala afriyo muddada ku xusan qodobka saddex iyo tobanaad faqradiisa saddexaad wuxuuna soo jeediyey in boqol iyo labaatan boqol iyo labaatanka maalmood ee ku xusan qodobka lix iyo labaatanaad faqradiisa koowaad laga dhigo sagaashan maalmood isla si sagaashan maalmood ka hor loo sii hayo liiska codbixiyayaasha oo iyo liiska murashaxiinta tala soo jeedinta waa la tixgeliyey muddadii boqol iyo labaatanka maalmood ee ku xusan faqradda waxaa laga waxaa lagu soo gaabiyey muddo toddobaatan iyo shan maalmood ah senatarku wuxuu soo jeediyey isla qodobkan faqraddiisa saddexaad d in lagu soo kordhiyo hadduu yahay shaqaale dowladeed si loo caddeeyo qofka caddaynta warqadaha shaqo ka tegista looga baahan yahay inuu yahay shaqaale dowladeed tala soojinta lamactegin sababtoo ah faqradani waxay ka khusaysaa shaqaalaha dowladda siduu ku cad qodobka labayo afar iyo labaatanaad faqradiisa afaraad senatarku wuxuu uu soo jeediyey in qodobka sagaal iyo labaatanaad faqradiisa labaad tusaale ahaan haddii xisbiyadu lixdan noqdaan in ay u baahan yihiin baahan doonaan muddo ka badan afartan iyo shan maalmood oo ololo doorasho ah sidaasi darteed wuxuu soo jeediyey in loo baahan yahay in la kordhiyo maalmaha ololaha doorashada tala soo jeedinta lama tixgelin waa arrin farsamo waxaana maamulaya guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka sida ku cad faqradda koowaad isla qodobkan senatarku wuxuu soo jeediyey in qodobka soddon iyo shanaad faqradiisa shanaad in la sameeyo qaab qof kasta oo shaqaale ah uu uu xaqiisa dastuuriga codayntiisa u gudan karo maadaama ay dhici karto isagoo ka diiwaan gashan inuu ka codayo magaalo in lagu qoro inuu inuu ka shaqeeyo magaalo kale tala soojintaas waa wanaagsan tahay tala soojintaana waa arrin fiican waxaa nidaamin doono xeel nidaamiyaasha ay soo saari doonaan guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka senatarku wuxuu soo jeediyey in qodobka sagaal soddon iyo sagaalaad faqradiisa afaraad in laga saaro hooyooyinka carruurta sita maadaama ay ka dhalan karto in carruurta la isku soo dhiibo uu qof waliba ku doodo inuu carruur wato tala soo jeedinta lama tixgelin sababtoo ah hooyo hooyada gosha ku sida carruurta waxay ka mid tahay dadka jilicsan ee faaqadaani ku xusan qodobka afartiyo sagaalaad faqradiisa afaraad wuxuu xusay inay badan tahay toban ma toddoba maalmood wuxuuna soo jeeday in laga dhigo toddobaatan iyo laba saacadood tala soo jeedta lama tixgelin sida ku xusan qodobka afartiisiyeed faradii toddobaad toddobaad guddiga madaxa banaan doorashooyinka qaranka ayaa shan maalmood gudahood go-aan kaga gaaraya cabashooyinka la xiriira natiijooyinka doorashooyinka sidaas darteed- darteed waxaa muhiim ah waa muhiim in fursad la siiyo guddiga madax banaan doorashooyinka qaranka sidoo kale qodobka afartan iyo sagaalaad faqradii saddexaad ayaa tilmaamaya in natiijada hordhacaha lagu dhawaaqay lagu dhawaaqi doono afartan iyo siddeed saacadood gudahood sanadarku wuxuu soo jeedayay in la soo celiyo qodobkii konton iyo saddexaad faqradii saddexaad ama laga dhigo ama la sheego sababta loo tiray kala soo jeedinta lama tixgelin sharaxaadda sida ku xusan qodobka saddex tobanaad fakradiisa saddexaad guddiga madax banaan doorashooyinka qaranka waxay awood u leeyihiin inay cayimaan taariikhda codbixinta qabsoomaysa boqol iyo siddeetan maalmood ka hor maalinta codbixinta haddii ay awoodi waayaan waqtigaasi waxaa go-aan ka gaaraya labada gole iyadoo guddigu u arko in aan loo baahnayn in ay muddo dheeraad ah codsado arrintan haddaa sharaxaad kale kusii daro boqol iyo siddeetanka maamulood waa lix bilood ka hor in guddiga uu labada gole ay go-aan ka gaaraan haddii laga jaro laba bilood lagu daro waxaa soo haraya afar bilood oo laga yaabo maalmo farsamo inay ka go-do markaasna awood ay golayaashu yeelan karaan ma jirto maanta haddii aad safraysid ee baasaboorka waxa ugu yar ee lagu xirayo waxa ay tahay waa in lix bilood uu shaqaynayo haddii kale tigidka ma jara kartid sidaas daraaddeed waxaa loo sameynaya waxa waaye waxa dhici kara waqtiga een- een- een- een, iyadoo saddex bilood ilaa afar bilood u baahan tahay inuusan een, is- awood uusan yeelan karin marka sidaasi ayaan usii caddeeya maadaama senataro badan ay qodobkaas ku celiyeen senatarku wuxuu soo jeediyey in dadka naafada ah ee soomaaliyeed loogu daro loogu soo daro qoondo gaar ah hindisi sharciyeedkan oo ah xubin ama wax ka badan kala soojinta lama tixgelin guddigu ma garwaaqsan in qoondo gaar ah loo sameeyo dadka naafada ah balse guddigu isaga oo tixgelinayo dadka naafada ah wuxuu xusay wuxuu ku xusay qodobka labayo tobanaad fakradiisa koobaad si tax- taxgelin gaar ah loo siiyo senator muuse suudi yalaxow senatarka ayaa si guud uga hadlay hindisa sharciyeedka wuxuuna soo jeediyey in la ansixiyo isagoo tilmaamay in fulinta sharcigan ay u taallo laanta fulinta sidoo kale senatarku wuxuu si guud uga hadlay siyaasad dalka gaar ahaan culeyska sida gaarka u taabanaya magaalada muqdisho wuxuuna dha- dhaliil usoo jeediyey hay-adaha dowladda gaar ahaan baarlamaanka isagoo tilmaamay inuu inuu ka gud ka gaabiyey isla xisaabtanka loogana baahan yahay ugu dambeyn senatarka ayaa ugu mahad celiyey guddoonka golaha aqalka sare baaqa nabadeed oo u diray shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug wuxuuna usoo jeedinayaa dadka reer galmudug inay danahooda ka tashadaan guddiguu soo dhaweeyey taladaas wuxuuna uga mahad celiyey senatarka soo jeedintiisa senator zamzam ibraahim cali senatarku waxay soo jeedisay in qodobka saddex iyo labaatanaad fakradeeda afaraad in aysan qabin in la yidhaahdo xeer ayaa lagu soo saara xeer ayaa lagu soo saaraya qoondada haweenka waxayna soo jeedisay in sharciga lagu qoro saddex boqol labaatan sagaalka xildhibaan in gabdhaha soomaaliyeed ku yeelan doonaan ugu yaran soddon boqolkiiba kala soo jeedintan guddigu wuxuu uu arkay in fakradda sida ay ugu habboon ay u qoran u qoran tahay oo ah sida tan xisbiyadu marka ay soo xulayaan musharaxiinta doorashooyinka uu uga qaybgelaya waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan boqolkiiba soddon xubnaha murashaxiinta xisbi kasta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa xeer kasoo saaraya hanaanka ugu habboon ee lagu xaqiijinaya qoondada haweenka ee fakraddan ku xusan senator nuura faarax jaamac senatarada ayaa sheegtay isku isku qaban weyday doorasho xor ah iyo xor iyo xalaal ah iyo in xildhibaanada golaha shacabka laba labada boqol todobaatan iyo shanka xubnood lagu soo dooran doono qaab qabiil iyadoo xusay in sharcigan la moodo inuu dhammaantiisba iska hor imaanaya gudigu wuu sharaxay waa marxalad kumirdaariga inta laga helayo tiro koob rasmi ah lagana ga- lagana salaynaya qaybinta kuraasta habdeegan doorasho sida ku xusan qodobka laba iyo tobanaad faqradii saddexaad senator senatarka qodobka saddex iyo labaatanaad fakradiisa afraad wuxuu soo jeediyey in lagu caddeeyo koontada haweenka ay ku yeelanayaan musharaxiinta xisbiga iyo sidoo loo ilaalinayaa koontada sida doorashada ugu dan u dambeysay loo ilaaliyey koontada haweenka waxayna xustay koontada haweenka waxayna xustay in ilaa iyo hadda aysan ku caddayn sharciga doorashooyinka haweenka xuquuqdooda cidda ilaalin doonto kala soo jeedintan ma la tixgelin eg jawaabtii guddiga uu usoo jeediyey senator senator zamzam ibraahim cali ee arrintan la xiriirta senatarka ayaa sheegay inay qasab tahay in goobta doorashada ay joogaan saddex qof oo ka socda guddiga doorashada laba qof oo ka socda wasaaradda cadaaladda iyo qof ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiyada markaana markaa tartamaya qofkaas wakiil u ah si loo hubiyo hanaanka iyo tirinta codadka doorashooyinka kala soo jeedinta lama tixgelin qodobka kow iyo labaatanaad ayaa sheegaya doorka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale goobta doorashada dadka jooga waxaa lagu xusay qodobka afar iyo afartanaad faqradiisa afaraad senatarka ayaa soo jeedisay in qodobka labaiyo tobanaad faqradiisa toddobaad in wadatashiga laga dhigo mid guud oo lagu koobin siyaasiyiinta kala soo jeedintan waa la sharxay waayo waxgarad oo idilba siyaasiyiin waay senatarada ayaa senatarada ayaa raac ku raacday senatar zamzam ibraahim cali oo ku saabsaneed qodada haweenka kala soo jeedintaasna waxaa dib loogu raacaya jawaabtii senatar zamzam ibraahim cali senator shukri aadan maxamed senatarku waxay ku raacday oo taageertay senator zamzam ibraahim cali ee ku saabsaneed koontada haweenka ee ku ugu yaraan boqol kiiba soddon kala soo jeedintaani waxaa loo tix raacayaa jawaabtii senator zamzam ibraahim cali qodobka labiyo tobanaad fakradiisa shanaad waxaa waxay xustay in qodobka toddobaad iyo labaatanaad xalafkiisa si ay ka tiri lahayd sababtoo ah dastuurka ayay ku caddahay waxay la soo jeedisay in fakradan loo siiqeeyo sida tan konton iyo afarta xubnood ee aqalka sare waxaa lagu soo dooranayaa iyadoo la ilaalinaya awdqoybis awad qeybsiga soo jireenka ah ee bulshada ama deegaanka kuraasta aqalka sare waxayna ahaanaysaa sida inta dastuurka loo qaadayo aqlabiyad tiro koobne imaanayo kala soo jeedintaana waxaa iyadana loo tixraacayaa isla senator zamzam ibraahim cali senator cusmaan axmed macood oo aan uga jawaabnay senator saciido xasan cusmaan senatarka ayaa soo jeedisa qodobka labiyo tobanaad fardiisa shanaad in meesha laga saaro kala soo jeedintaana lama tixgelin waxaa eeg jawaabtii guddiga uu soo jeediyay senator cusmaan axmed macow ee la xiriirta arrintan qodobka saddex iyo labaatanaad fakradiisa afraad waxay ku raacday soo jeedinta senataradii ka horreeyey kala soojintan lama tixgelin dib uu fiiray senator zamzam ibraahim cali jawaabtii la siiyey senatarka ayaa soo jeedisay in qodobka konton saddexaad fakradiisa saddexaad ee la tiray in fakradiisa dib loogu celiyo kala soo jeedintan lama tixgelin eeg jawaabtii guddiga ee soo jeedinta senator saciid cabdi xuseen ee arrintan la xiriirtay senator cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaad qodobka labiyo tobanaad fakradiisa qodobka labaad faqradiisa afar iyo labaatanaad wuxuu soo jeediyey in lagu soo kordhiyo oraahda ah ama kuraas baarlamaan sababtoo ah wuxuu xusay in hal deegaan doorasho yaal yaali karaan hal kursi ama ka badan kala soojinta lama tixgelin sida kusan qodobka tobanaad faqradiisa labaad sababtoo ah kursi walba waxaa lagu tartamayaa gaadkiisa waxaana loo dhigayaa deegaan doorasho la cayimi doono senator qodobka laba iyo tobanaad fardiisa koowaad wuxuu soo jeediyey in oraahda dadka naafada ah in lagu bedelo dadka baahiyada gaarka qaba kala soo kala soo jeedinta lama tixgelin oraahda baahiyada gaarka qaba waxaa soo gelaya waxyaabo aan ku habboonayn dhaqankeena iyo diinteena suuban senatarka qodobkiisa qodobka sagaal iyo tobanaad fakradiisa labaad wuxuu soo jeediyey in laga dhigo oraahda kuwa lab iyo dhidig ah loona qoro sida tan ka lumo ka lumto ku wargelinayaa ku wargelinaysaa kala soo jeedinta lama tixgelin sababta codbixiyuhu kalama lahan lab iyo dhidig senatarku wuxuu wuxuu soo jeediyey in qodobka shan iyo labaatanaad faradiisa afaraad in khidmada laga so laga rabo musharax kasta musharaxa ragga halka ay tahay laba kun oo dollar in musharaxa dumarka laga dhigo kun dollar kala soo jeedinta lama tixgelin faqradaasi waxaa loo daayey sidii hore maadaama khidmada ku xusan ay tahay mid macquul ah qodobka lix iyo labaatanaad faradiisa koobaad senatarku wuxuu soo jeediyey in lixdan maalmood laga dhigo maadaama afar bil gudaheed xisbiyadu wax iska bedeli karaan kala soo jeedintan waa la tixgeliyey eeg jawaabta guddigu ee soo soo jeedintii senator saciid cabdi xuseen qodobka kow iyo soddonaad fakradiisa koobaad oraahda ka maran in lagu bedelo ka hufan kala soo jeedintan waa la qaatay oraahda ka maran waxaa lagu bedelay ka hufan qodobka kow iyo afaraatanaad waxaa soo kow iyo afartanaad wuxuu soo jeediyey in lagu soo kordhiyo faqrad cusub oo ku iyo tobanaad oo u qoran sida tan codbixiyaha waxaa ka reeban haysashada qaabka qalabka wax lagu sawiro ama lagu duubo sida mobeelada iyo wixii lamid ah kala soo jeedintan waa la sharxay wixii ka reeban codbixiyaha waxaa lagu xusay qodobka sagaal iyo soddonaad faqradiisa shanaad senator ayuub ismaaciil yuusuf wuxuu ka hadlay qodobka labiyo tobanaad faqradiisa toddobaad wuxuuna taageeray faqradda balse wuxuu xusay inuu qabo in qaybinta kuraasta ay kala siman yihiin deegaan doorashada kale waa la shaxay waa talo wanaagsan balse waxaa lagu waxaa lagu soo saari doonaa xeer gaar ah isla qodobkan fakradiisa senatarku wuxuu soo jeediyey in tirada boqol kiiba afar laga dhigo boqol kiiba toban senatarka ayaa xusay inuu qabo in meeshaas kor loo qaado si xisbiyo kooban oo il- afar ilaa shan gaaraya usoo baxaan kala soo jeedintaan lama tixgelin ay jawaabtii guddiga uu soo jeediyey senator cismaan axmed macuud qodobka kontanaad faqradii saddexaad senatarka ayaa soo jeediyey in la soo celiyo maxkamadda sare maadaama aysan jirin hadda maxkamad dastuuri ah oo adkaynayso oo adkaynayso fulinteeda kala soo jeedinta lama tixgelin sababtoo ah waxaa awood u leh go-aanka gaaridda cabashooyinka doorashooyinka maxkamadda dastuuriga ah sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ah iyo qodobka afar iyo tobanaad faqradiisa shan iyo tobanaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka qodobka konton iyo saddexaad senatarku wuxuu soo jeediyey in faqradda faqradda saddexaad ee la tira dib loo soo celiyey tala soo jeedinta lama tixgelin waxaana looga jawaabay senator saciid cabdi xuseen jawaabihiisa senator mustafa maxamed qodax qodobka liyo tobanaad faqradiisa shanaad senatarku wuxuu soo jeediyey inay ku filan tahay in la yidhaahdo sida ku cad qodobka toddobaatiy labaad ee dastuurka tala soo jeedinta aan lama tixgelin ee jawaabta guddiga usoo jeediyey senator cusmaan axmed macuud senatarka ayaa soo jeediyey in farqo cusub la- lasoo kordhiyo oo tilmaamaysa in jufooyinka ay kuraasta labada aqal isweydaarsan karaan una tartami karaan hadba golihii uu doono kala soo jeedinta lama tixi kelin waa wax ku xidhan rabitaanka shaksiga iyo cidda wax dooranaysa senator deeqa xasan xuseen senator hadda ayaa soo jeedisay in la soo celiyo qodobka konton iyo saddexaad faqradii saddexaad kala soo jeedintana lama tixi kelin waxaana eegaysaa jawaabta la siiyey senator saciid cabdi xuseen qodobka saddex iyo labaatanaad faradiisa afraad sanatarada waxay soo jeedisay in lagu qoro sharciga koondada haweenka ugu yaraan boqol kiiba soddon kala soojintan waxaa looga jawaabay senator zamzam ibraahim cali ee arrintan la xiriira isla qodobkan senatarku waxay soo jeedisay in kuraasta haweenka labada gole ay ay keliya haween u tartami karaan arrinta guddiga soo sii guddigana uu soo siiqeeyo kala soo jeedinta lama tixgelin xeer gaar ah oo laga ayaa laga soo saari doonaa koondada kuraasta ayaa lagu soo sheeg ayaa lagu sheegi doonaa arrintaas senatarada ayaa sheeg ayaa taageertay soo jeedinta senator fataag iyadoo xusay in khidmada golaha laga qaadayo la dhimo maadaama ay jiraan gabdho aan isla iska bixi karin isla markaana danay danaynayo xilka loo tartamayo tala soo jeedinta lama tixgelin ee eg jawaabta loo soo jeediyey senator cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag senator naciima ibraahim yuusuf qodobka saddex iyo labaatan faqradiisa afraad waxay soo jeedisay in haweenka ay xuquuqdooda helaan ugu yaraan boqolkiiba soddon kuraasta labada aqal kala soo jeedintaana waxaa looga jawaabay iyadana senator zamzam ibraahim cali isla qodobka laba iyo tobanaad faqradiisa afraad waxay soo jeedisay in kuraasta aqalka sare si siman loogu qaybiyo dowlad goboleedyada kala soo jeedintan waa mid dastuuri ah ee qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka kumeel gaarka qoroyinkiisa kalgedis senatarada ayaa soo dhaweysay in naafada koonto la siiyo kuraasta labada aqal kala soo jeedintaan lama tixgelin ee jawaabta guddiga ee senator saciid cabdi xuseen senator axmed cabdixafiid maxamed qodobka laba qodobka laba iyo tobanaad faqradiisa afraad wuxuu soo jeediyey in loo qoro sidaan sida ku cad qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka xubnaha golaha aqalka sare ee ka kooban ugu yaraan konton iyo afar waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowlad goboleedka iyadoo laga soo kala dooranayo sideed iyo tobankii gobol uu ka kooban yahay dowlad goboleedyada kala soojinta waa mid dastuur ah ee qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka kumeelgaarka senator professor doctor cusmaan maxamed maxamuud maxamed dufle senatarka ayaa ka hadlay arrinta gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada muqdisho wuxuuna soo jeediyey in xuquuqda gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada lagu lagu xuso laguna dareento sharciyeedkan sala soo jeedinta waa la tixgeliyey qodobka laba iyo tobanaad waxaa lagu kordhiyey faqre lixaad oo uu qoran sidaan xuquuqda matalaada aqalka sare ee golaha gobolka banaadir waxaa xer ka soo saaraya labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senatarka ayaa taageeray soo jeedinta senator ayuub maadaama aysan jirin maxkamad dastuuri ah kala soo jeedinta lama tixgelin eeg jawaabta guddiga ee soo jeedinta senator ayuub ismaaciil senator bilaal idriis cabdullaahi senatarka ayaa sheegay in hinta sharciyeedkani uu yahay mid laga soo shaqeeyey wuxuuna soo jeediyey in lagu ansixiyo sida ay usoo jeediyeen guddiga guddigu waa garoonsaday kala soo jeedinta senatarkana aad ayuu uga mahadsan yahay soo jeedintaas senator axmed macalin cumar axmed nadiif wuxuu ka hadlay qodobka koob iyo tobanaad faqradiisa saddexaad wuxuu su-aalka ka soo jeediyey iyadoo aan dastuurka wax ka bedel lagu sameyn in awoodihii maxkam madaxweynaha sharciga wax ka wax ka bedeli karo wuxuuna awoodaha madaxweynaha wax ka bedeli karo wuxuuna soo jeediyey in qodobkaas lagu noqdo oo dastuurka la waafajiyo islamarkaana in xisbiga guulaysta ay ka yimaadaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada si xisbiga guulaystay uu dalka u xukumo guddigu kuu sharaxay sababtoo ah hindisa sharciyeedkan wuxuu waafaqsan yahay dastuurka kumeelgaarka ah oo sheegaya in nidaamkeenna xukunku uu yahay mid baarlamaani ah qodobka laba iyo tobanaad faradiisa shanaad wuxuu xusay inay ku filan tahay sida uu tilmaamay qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka wuxuuna soo jeediyey in laga saaro xarafka c loona daayo quraasta aqalka
waa usbaan bari owlaadaana abshir balladiina yanin koyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadaayaan ahsaan kale waa weliba mishal herne balladiina haddii ay ahaadan lahayti aaniyaalkii balladiina laka goradaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin balladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerow saddex jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaado balladiina yeecanka kahaytina hadda keendiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogadii owlaado la siyaayi iyo weliba nooc kasto ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wedda ma jarta aha mar damba ku welwala doonta nafaqadarada onaga kiije walin la kori doonta balladiina baladina one two three weliba ku sokow caanada nafaqaysan iyo raashiinada dheelitiran ee balladiina wali intaas kiindheera in ada ku helaasa caanayaal daawaysan oo owlaado ku dhooreeyaan caloolmadyiirowka mandaga shabanka iyo weliba caloolasirmowka way bantaasiin ku darana caanan goona ee ciyaalka toddobada bilood ka dhaladaayana balladiina weliba waa shirkadda shaleediya caalamka un ku hil saaran koryowka owlaada waana faransa hana gruub oo ka taala bakaara jidka daawada yana un ku wakiila soomaaliya oo dhan qaybta baydhabo baladina maybakiyaale dukaanka dalsan koorjeedka masjidka weyn ee jaamac wali faahfaahintaas dheer ee kula xiriira taleefon lambarada shalay eberli halshan tumi seda tumi afar eber afar ama lambarka samtalka eberli lama shan tumi seda tumi afar eber afar balladiina
daawageenka dambooye barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo khiyaaraha isla deerni madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba isku qayb galahaya meertada soddon iyo saddexaad ee shirka madaxda dowlado iyo dalalka kamid ay sanyu midooda afrika oo ka qabsoomahaya magaalada adis ababa ee dalkaasita etoobiya barnaamijka meertadan oo socdo doonta muddo lama maalmood ah iyo weliba lanka hadala doone reed in habeeyoga hay-adaha midooda afrika iyo hirgelyoga aaga ganacsiga horte ee qaaradda iyo soo kale xoojiyooga arrimaha nabadda iyo amniga dalalka midooda afrika iyo doorashooyinka madaxweynaha cusuban ee midooda qaaradda afrika ee sanadkun labada kun iyo labaatanka guud ahaan akhyaaree barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan anoo maleele siina dareersaa dhinac sanaadan gacan weyn gujeystaa wadaake maxamuud cali cabdulaahi intaha ka afmeeraan tan iyo markale intaynu ku kulmi doonan waliba siin kugu tabaano sidaasi ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu